mudana gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug baarlamaanka dowladda federaalka ah xubnaha halkan ka jooga iyo golaha wasiirada musharaxiinta saaxiibadada xildhibaanada sharafta leh ee dowlad goboleedka galmudug intiinaga waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib waxaan marka ugu horeysa ku hambalyeynayaa hogaanka cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo xubnaha xubnihiisa xambaarsan qofka dadka degan gobolada mudug iyo galgaduud anigoo sidoo kale ugu hambalyeynaya bulshada mudug iyo galgaduud in loo enkay dowlad goboleedka ay muddaa ku saameeyeen si ay u gaaraan himiladooda ah nabad horumar iyo wadajir waxaan mahad gaara u jeedinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay ay ugu horeeyeen odayaasha iyo waxgarabkan deegaankan dowladda federaalka iyo beesha caalam iyo sidoo kale dowladihii dowlad goboleedyadii himan iyo xeeb iyo galmudug xildhibaanada sharafta leh inta aanan gudagelin barnaamijkayga siyaasadeed waxaan jeclaan lahaa inaan istiin baro magacaygu waa axmed macalin mustafa axmed waxaan ku dhashay duulada galansoore ka tirsan degmadan cadaado sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii waxaan dugsigayga waxbarashadayda ku bilaabay qur-aanka iyo dugsiga hoose ugana baxay degmadaas galansoor dugsiga dhexe iyo sare waxaan aaday oo ka dhigtay magaalo madaxda muqdisho jaamacadayda waxaan ka kaga soo baxay dalka suudaan jaamacadda khartuum shahaadada maasterka waxaan kusoo diyaariyey dalka malaysiya haddana waxaan dalka turkiga jaamacad ku taalla ka wadaa shahaadada u h d-da oo ku saabsan arrimaha amnig xagga shaqada shaqooyin badan oo arrimaha bulshada waa soo qabtay laakiin shaqooyinka ugu muhiimsanaayo dowladdu waxay ahayd inaan kasoo shaqeeyey madaxtooyadii soomaaliya waxaan danjiro ka noqday dalka suudaan waxaan sidoo kale dabadii u dambeysay ahayd xilka taliyaha hay-adda sirdoonka nabadgudda qaran run ahaantii mudanayaal waxaa maanta sharafiya anigoo ah ama isku tirinaya inaan noqon doono awogo bulsho oo isbedel doona una farsamaya xilka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug inaan hortiina kasoo jeediyo qorshe hawleedkayga tilmaamaya hogaaminta dowlad goboleedka galmudug kaasoo ka qeybnaan doona qaybaha soo socda kow wada shaqeynta aniga iyo baarlamaanka labo nabadgelyada saddex daba heshiisiinta afar dowlad wanaagga shan kobcinta dhaqaalaha iyo lix adeegyada bulshada hirgelinta adeegyada bulshada haddii aan qodobadaas si ka kooban uga hadlo xildhibaanada sharafta leh gudoomiye waxaan ballan qaadayaa inaan si wada jira ugu wada shaqayno daabagelinta dowladnimada maamul goboleedka galmudug taasoo ku dhisan ilaalinta dastuurka galmudug iyo kan dowladda dhexe ee federaalka dhismaha xarunta baarlamaanka iyo in baarlamaanka oo ah wakiilada shacabka galmudug inay helaan xuquuqdooda ay ku nusaysanayaan shaqaday u hayaan iyo adeega u hayaan umadda mudanayaal waxaan ballan qaadaya inaan horseed ka noqono wada shaqayn ku dhisan ilaalinta sharciga iyo wada tashi taasoo noo horseedi doonta inaan tusaale u noqono ummadda aan hogaamin waxaan marnabo kasi ku jirin in wada jirkeena iyo wada shaqaynteena ay samasa bixin karto dadka degan gobolada mudug iyo galgaduud taas awgeedna maanta aan u taaganahay hortiina inaan codkiina idin wadiisan xildhibaanada sharafta leh qodobka labaad ee nabadgelyada waxaan dareensanahay in shaqada koowaad ee u taalla dowlad goboleedkan iyo hogaankoodaban ay tahay nabadgelyada in la sugo nabadgelyada labada gobol anigoo onkaya qaydaha kala duwan ee haadaha amniga midayn doona ciidamada kala duwan dhisi doona ciidamo isku dhaqan oo dheelitiran oo ka wada kooban dhammaan deegaanada ay ka kooban tahay galmudug islamarkaasna la kaasan doona cid walba oo gacan naga siinaysa dhismaha ciidankaas amniga waxaan la dagaalamaynaa dhammaan kooxaha nabadiidka waxaana sidoo kale ka hortagaynaa dagaalada iyo colaadaha deegaanada deegaanka deegaanka galmudug ka dhaca anigoo ka samaynaya dibadashiisiin daansan oo horseedaanimadu wada noolaansho iyo darbanaad qodobka saddexaad arrimaha dibadashiisiinta xildhibaanada sharafta leh iyo gudoomida waxaan dibadashiisiin buuxda iyo wada noolaansho ka dhex abuurayaa dadka iyo beelada degan labadan gobol gaar ahaan waxaan ballan qaadayaa inaan si nabad ah iyo walaaltinimo ah loo wada dego deegaamada colaaduhu ka jireen ee lagu kala naqnaa muddooyinkii lasoo dhaafay kuwaasi aan degdeg u bilaabayno qorshe cusub oo beelihii ay colaaduhu kala wadeen ay dib ugu soo wada noolaan doonaan deegaamada ay wada lahaayeen si aan uga soo dhalaalo fulinta ballanqaadka waxaan idinka codsanayaa inaad celku afkiina iyo kalsoonidiina siin doontaan xagga daaminta xukunka iyo siyaasadda waxaan gacan nabadeed u haasinayaa walaalaheen ahlusunna waljamaaca oo door weyn iyo kaalin weyn ku leh deegaankan inaan goobal nabeed iyo mid dibada heshiiseeno isku soo horfariisanno oo dhab ahaantii sida labadan gobol saameyn siyaasadeed iyo mid digidanimo waxaan aaminsanahay in natiijada wadahadalka iyo wadaxaajoodku noqon doonto mid miro dhala waxaan aaminsanahay in hadalkooda iyo midka aan hiigsanayo uu yahay mid isku mid ah oo ku salaysan nabad iyo horumar la taaban karo oo ay gaaraan dadka ku nool gobolada goboladan iyo guud ahaan waddanka sidoo kale mudanayaal waxaan ballan qaadayaa inaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulo sidii aan u baahin lahaa nabadda una sii xoojin lahaa anigoo u maraya dariiq nabadeed iyo mid wada xaajood maadaama ay tahay nabaddu furaha nolosha iyo horumarka